SBS Radio.
allaha u naxariistee waxaa mta dhinaciisa dhulka la dhigay xaaji xasan yuusuf xasan garabey oo ka mid ahaa hormuudka jaaliyadda soomaalida ee dalkan austraaliya gaar ahaan magaalada melbourne xasan garabey waxa uu ahaa aas-aasihii qabuurahan ay jaaliyaddu isku aasto kolka ay dhintaan isagoo iibiyey dhulkan ballaaran oo ay maanta ku aasan yihiin boqolaal ka mid ah jaaliyadda islamarkaana uu diyaariyey halka lagu aasi lahaa haddii qof ka mida jaaliyaddu uu geeriyoodo muddo ka badan labaatan sano ayuu howshan hayay laakiin maanta isaga qudhiisii ayaa lagu aasay halkii uu himiladiisu ahayd in jaaliyadda soomaaliyeed ay hoygoodu rasmiga uu noqon lahaa waxaan u malaynayaa xaaji xasan waxaa ku filan camalka aada aragteen ee muddada intaa laeg dhowr iyo labaatan sano uu ahaa dadka hormuudka u ah ee uu soo hayay iyo khalqiga intaa la-ege maanta ka soo qayb galay intaasaa makhraati ugu filan saan ilaahay ka rajayna subxaanahu watacaala dadku markay dhintaan wanaagooda laga sheekeeya waxaa kaloo uu nabigu uu yidhi markuu maqlay dad wanaag ka sheekeynaya ruux fiican wajabat waxaan u malaynayaa adeer xasan wanaagiisaa la sheegayaa ee wajabad allah uga dhig ku dhowaad kun qof ayaa ka soo qayb gashay aaska marxuumka waxaan la hadlay qaar ka mid ah dadkii yaqiinay allaha u naxariistay xasan garabey walaalkeen maanta waxaynu aasaynaa xasan yuusuf dhuux xasan garabey oo ahaa nin aad iyo aada u khayr badan qabuurahan maanta wax lagu aasayo waa qabuurihii u dambeeyey ee uu gaday intii uu noolaana sidaasaa loo qaadayay sanduuqan membershipkana dadka waa laga qaadayaa insha allah hawl adag buu inoo hayay marxuumku khayr allaha ka siiyo jannadii allaha ka waraabiyo miisaankiisa allaha ugu daro shaksi wuxuu ahaa ilaahay subxaanahu wa tacaala magac iyo wax loogu duceeyo uu ka tegey jimciyaad islaamiya oo qiimo badan ayuu soo soo hayay xabaalahan maanta aan dhigayno asaga ayaa aasaaskiisa howlihiisa noogu jiray ilaahay ha u naxariisto geerida maanta ka dhacday ee melbourne waxaa naga qiimtay nin weyn oo ahaanti oday ah xasan yuusuf dhuux wuxuu ahaa nin communitiga soomaalida ee halkan shaqo badan ka soo qabtay qabuuraha hadday noqoto isku keenida dadka hadday noqoto midaynta ummadda soomaalida hadday noqoto nin soomaalinimada ay ku weyn tahay iyo ummadda soomaalida inay horumar gaadha ayuu ahaa maanta waxaan soo aasaynay adeerkeena waalidkeena walaalkeena ilaahay naxariis janno allah siiyo xasan xasan wax weynu noo qabteen alxamdulilah ilaahay qabrigiis waasac allah ugu dhigo jannat alfardows lacla ugu duceyna biidni illaahi kariima intaasaana shahaado u ah maalinta qiyaamaha wax annagana laga weydiinayo kaletana ma jiraan khayrkiisii samafalkiisii midda uu ka sameeyey waddankii amase uu dadka dhibaataysan uu u sameeyey ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajaynaynaa kuwii isagu dhalay iyo kuwii ehelka oo dhan kuwa dariiqii isagu uu samafalka uu ku samaynaya kuwa sameeya ilaahay inuu ka dhigo nin wuxuu ahaa soomaalida dhan mideeyey aabbo dadka u istaaga qabriyadeena mas-uul nooga ahaa nin qaali oo la jeceliyuu ahaa boos baa ka baxay soomaalida degan austraaliya gaar ahaan reer melbourne allaha u naxariistay xaaji xasan garabey waxa uu caan ku ahaa ka qayb qaadashada iyo weliba horumarinta arrimaha samafalka magaalada melbourne waxa uu qayb ka ahaa iibintii madrasada daarusalaam iyo masjidka soomaalida ma ahayn oo keliya austraaliya inuu samafal ka fuliyo sidoo kale waxa uu yagleelay iskuullo waxbarasho iyo weliba ceelbiyood dadku ay ka cabaan gudaha dalka soomaaliya soomaaliya wuxuu ka qabtay xasan yuusuf waxaa ka mid ahaa iskuulka bur saalax oo la aasaasay two thousandkii wuu bilowday iskuulkaas ardada dhigataa ilaa kun iyo shan boqol kun iyo saddex boqol waxaa kaloo laga hirgeliyey oo mashruuca oo ka mid ahaa biyogelinta magaalada laba ceel oo biyaha sannadii labada kun afar iyo tobankii waxaa la guddoonsiiyey abaalmarintii sanadka waxqabadka shaqsiga jaaliyadda soomaalida ee victoria iyadoo uu guddoonsiiyey wakiilka boqorada britain ee gobolkan victoria tv-ga universal ayaa xilligaas baahiyey waxaynu ilaahay ergo ugu nahay wixii wanaag ahaa ee uu sameeyey inuu ilaahay u laalaabo ee ruux walowba si qalbi ah qalbiga waxaad ka tidhaahdaa ilaahay ha u laalaaba camalkiisii saalixa ah
aabe nin wuxuu ahaa bulshada u shaqeeyo bulshada ku shaqeeyo la shaqeeyo xabaalaha melbourne isagaanu hayay sidoo kale muxuu ahaa bulshadii soomaaliyana dadka soomaaliya joogana muxuu ahaa dad aad miisaan ugu jiro oo iskuullo iyo maaragtay howlahaas ka bilaabay ee waday ahayd ninoo nin aad iyo aad diinta ugu xidhan markhaati aan ka nahay xasan garabay waxa uu ku geerooday da'dii lix iyo toddobaatanaad waxaana uu ifka uga tegay toddoba caruur iyo hooyadood
sbs.com.au